asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa golaha laantin sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed alaamo waxaa isugu yimaada aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta kala duwan ee soomaaliyeed meel kasta caalama ku nool yihiinba waa gole mujtamaca soomaaliyeed meel kastuu joogaba laga wacyigeliyo loogana gudbiyo ra'yiga wanaagsan iyo oraahda wanaagsan iyo aqoonta wanaagsan ee mujtamaca soomaaliyeed la rabo inay ka faa'iidaan sanadaha soo socda haddii ilaahay idhaahdo kuna ka qaataan caawa golaha kan waxaa loogu martiyaa siyaasi wada caana oo aan filayo weliba siyaasida maanta nool dadka ugu dahda weyn ka mid yahay waa caawad axmed cashare dad fara badan oo soomaaliya aad u yaqaana caawad axmed cashare waaya magacaygu waa maxamed xasan jaamac dhagood weeye aan ilaahdo haddaba wasilada kala duwan ee golbu leeyahay iyo kuwa kaleetee la shaqeeya golaha nineteen sixty sida soomaaliya barnaamij ayaa qaadi doona waayahay sidoo kaleeto waxaa qaadi doona facebookyada kala duwan ee mujtamaca soomaaliya golahan ku jira ay leeyihiin waayahay cawad otobabar golaha nineteen sixty ku soo dhawow arrimaha soomaaliya beryaha kan waxaa ka socda qaab doorasheedkii loo geli lahaa doorashada taasi oo weliba aan wax go-aan weli laga gaarin maalin maalin ka dambaysa ay dibudhac ka imanayo maxay sababi karaan arrimahaasi oo keeni karaan baad is leedahay maadaama in badan aad usoo joogtay soomaaliya oo doorashooyin fara badan oo kala duwan ka dhaceen maxay dibudhaca faraha badan iyo iskawansani keeni karaan baad umalaysa kuna keeni karaan mustaqbalka dadka soomaaliyeed
aad baa horta golaha umagasa dhageedow aad baad umahadsan tahay adiga iyo akhyaarta joogtada oo arrintan golahan sameeyey waan insha allah ku rajo weynahay ummadda soomaaliyeed inay u noqoto waxyigelin iyo kicin iyo daryeel iyo darxamada ay ku jirto maanta bad iyo badba kuwaktiyayso abaarinan la kala tagtay xoolaheediina ay dhammaadeen laabdhaqaalihii laga joojiyey xoolihii in lagu bacmasareeyo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaad horteed fiican noqotaanin oo soomaali kusoo hegata markaad saa kasoo daadego si aad ula socotid waxaynu u baahan nahay inaanu gadaal wax ka fiirino marka ugu horeyso gadaal u noqono idhaahno soomaaliya maxay ku dhisan tahay soomaaliya waxay ku dhisan tahay axdigii kumeel gaarka ahaa oo indigaaj ka soo baxay oo dhaasal u ahaa ahdigaas waxaa ka dambeeyey distoor qabyo ah oo aan la dhamaystirin markaas haddaad u tegtid labadaas waxay kuu sheegayaan labaduba hawlaha ay kala leeyihiin fulintu iyo baarlamanku iyo nimanka la yidhaahdo garsoorku taas waxaan idiin rabaa inaan si kooban ugudma dul maro madaxweynuhu shaqadiisu waa madaxweyne baarlaman laga soo doortay shaqadiisuna waxa weeye in uu wax soo maray baarlamanka iyo wax golaha wasaarada soo maray qura inuu saxeexo oo fuliyo distoorkana in meel lagaga dhacay uu ilaaliyo waaba intaasay ku kooban tahay hawshiisa markaa markii lasii dhex galo waxa weeye in maaragtay golaha ay soo magacaabaaneen madaxa sare ambasadariska ciidamada madaxdooda waxay soo wada mareen waxaasoo dhan golaha wasaarada ay soo mareen wasiirka ku shaqaa lasoo magacaaba golahu keenaya madaxweynuhu waa saxeexaya madaxweynuhu waxaan aanu saxeexina sharci ma noqdaan dalka horta hawshiisaasi saasay tahay waxaa kuu soo hadhay fulinta oo maxamed cabdirashiid maarki madax u yahay nimankaas waxa weeye hawlwadka qaranka iyo siyaasadda fulinteeda oo mid dhaqaale iyo iyo mid mujtamac ayay ayay ayay tahay inay sameeyaan waxaa kuu soo hadhay baarlamanka baarlamanku waa sharci dejiye wey sharci dejiye toban qodobba wey waxiisu marka iyaga waxay leeyihiin kormeer ay kormeeraan dee nimanka la yidhaahdo xukuumadda hawlqabadkeeda siday wax u qabanayso iyo meesha wax marinayso siyaasadda dalka constituencyga laga soo doortay qofkaas oo uu u hadlo oo horumarkeeda ka shaqeeyo ayay hawshoodu tahay marka waxa weeye meesha tan muruga jira hadda waa nimanka la yidhaahdo madasha madashay maxaa tahay weysaasu madashu waxa weeye dowlad goboleedada madaxdeeda iyo maxay haysay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo ra-iisul baarlamanka waxaa kuu muuqata waxaad joogtaan in maanta waddan shargeed lagu fuliyo oo laba aqal leh madaxweyne lasoo doorta leh madaxweynaha lasoo doortaa waa madaxweyne awood xilineed leh ma garatay madaxweynaha baarlamanka laga doortaana wuxuu leeyahay awood dhaysan oo lala qaybsaday sidaa darteed waxa weeye meeshee isugu iman karaan madashu waa xaaraan marka ugu horreysa sharci ahaan maxaa jira madaxweynuhu waa ninkii isdowraya sharciga ra-iisul baarlamanku waa ninkii ilaalinaya xukuumadda xukuumad iyo isagu meel isuguma iman karaanin oo wax ma wada goyn karaanin waxa weeye baarlamanka ayaa la keenaya waxay xukuumaddu wadato iyagaa fulinaya hawshan la qabtay hadda aha yes okay thank you thank you maxay ahayd hawshan la qabtay hawshan hadda wadaan baarlamanka iskale baarlamankay ahayd intuu fadhiisto inuu inuu bedelo maadadii ah odhanaysay haddii la gaaro laba boqol iyo lix iyo tobanka laba labada labada kun iyo lix iyo tobanka waa inay doorasho soomaali odayn odayn ah qof odayn ah ay ka dhacdo taas waa la kari kari waayo waa la gaari waayo haddii la gaari waayo waxa wey in gadaal iyaga loogu soo noqdo articalkii amendment lagu sameeyo marka articalka amendment lagu sameeyo in markaas wixii la rabay looga gudbo oo la raba intaas baa lagu soconayaa saasaa loo qabanayaa guddiyaasha kan ay sheegayaan hadda inay iyagu aburuf garayaan khilaafaadka kuwa ah kuwa maaragtay doorashada dabagelaya qaarka loo dabagelaayo waxaas waxa weye dawladda marka hore intay soo qorshayso baarlamanka inay keento marka waa xaaraan guddiga kan la yidhaahdo maxay ahaytoy leadership council madasha guddiga la yidhaahdo marka ugu horeysa madaxweynuhu meel buu ka dhacay maxaa jira isaga iyo nimanka stateka ah wax meel dastuurkay ku qoran tahay waxbay wada doonayaan kuma jirto wadatashi waa dhacaysa wadatashigu wuxuu leeyahay lamar ka sugaaleya وبيتنا على تشنيا دي واحد دارج الله على تشنيا نسق إلى قاد على تشنيا نجينا على تشنيا ندخل على تشنيا وقولت هي أبي شاول وتشوف النظام كله marka waxa weeye waa arintaas waxaan ku ugu noqonayaa waxa weeye meel sharci darra baa la maray hase ahaatee bal taa adiga waxa kaaga fiixan oo kaaga si adag oo adag oo dhibaato taagantahay waxa weeye toban sanay joogta amison amison maanta ciidama soomaali uma samayn hanta oo la wareega ilaa maanta uma samayn wiilashii al-shabaab ahaa meeshoodii bay joogaan markay islaayaan waa waa la eriyaan waa soo noqdaan noosay ka baxeen bay yimaadaan dadka irgowracaan waa laayaan markaad soo socotid oo saa eegtid galmudug aada lamataan oo dhisan cadaado unbay ku egyihiin ciidamo jabuuti hadda jooga oo ilaaliyaba shadhiyo hir shabeele waa sidaas oo kale ma cidi soo socon kartaa ma jirto waxaa la mid ah maxay ahayto sharisakiin inta uu xukumo waa la mid soddon kiilo kilomitir bay isku laayeen iyagiyo shabaab waa ka tegaysaa waxaad tegaysaa jubbaland waxa weeye sida yana waa sidaas oo kale weeye shabaab weli meelahoodii buu taagan yahay halkaa markaan dhigno nabadgelyadii iyo wixii wax ka qarsoona ma jirto taas waxay ku muujinaysaa soomaaliya inaan dawlad loo rabin oo taa anigu afka ka ka maaragtay kama lexlexanayo xoogaadna waa soomaaliya dawladda ma rabo dawlado jiiraanka ah iyo dawlado kale ayaa danahooda ku maamusha badiina waa wasaq baa lagu shubaya kalluunkiina waa la dhacaya haddaanu soo noqono su-aashaada mucdeeda oo ahayd doorashooyinku soo isla duwan tahay doorashada tan dhacday hadda waxay ahayd doorasho musuq maasuq ah markaad kasoo bilowdid puntland musuq maasuqa baa lagu maamulay iyadoo abaari jirto ayaa nin dhibitaadkii wuxuu bixinayaa boqol iyo konton kun laba boqol iyo labaatan kun wax ka badan ayuu bixinayaa dadkiina gaajo u dhimanayaan horta sharci maba ahaba lacag in laga qaado marka la gelaayo la yidhaahdo deposit big haddaad sharaxaysid adduunka meelay ka dhacda ma jirto kaasi waxa weeye waa qab khala waa waa hab khalada oo loo maray doorasho weeye qodobka kaleeto ma ay jirto rag rag iyo dumar mar haddayba rag iyo dumar yihiin oo ay doorasho gelayaan waxay gelayaan waa u sugan yihiin mid laba kun ilaa laba kun shan boqol laga qaado mid shan kun laga qaadana waa xaaraan oo waxay muujinaysaa discrimination iyo iyo iyo maaragtay kala soocid bay muujinaysaa markaynu soo soconno musuqmaasuqa aan ka soo bilaabnay halkaas oo puntland aan eegno sida waxuga dhexeen aan ognahay oo galmudug nimaadno galmudug waaba kasii daray xabadina waa dhacday doorashana waxa foodgaraya dadaan ahayn waktigii qofka loogu talagalay nin baa layidhi waa intaan tukanayay buu yidhi waa doorashadii dhacdo kursigii lala siiyey sidaas oo kale waxay ka dhacday meesha la yidhaahdo hiran hiran hiran hiran hirsabeele xabad baa ka dhacday musuqmaasuqa meeshaa kale oo ka dhacday lacagtii baa ka dhacday wax kasta oo kuwa kale ka dhaco musuqmaasuqa waa ka dhaceen way soo socdeen arrintii markay saa u soo socotay waxaa la yimi dhinaca kan jubbaland iyo inkastoo waxaad moodaa jubbalandku in waa la sheegayaa dad la ceebiyey oo si kale loo boobay iyo waxaad moodaa jubbaland inay dhaantay kuwa kaleeto oo dhan marka loo qiyaaso hase ahaatee markaanu kusoo xeerino waxaa muuqata doorashadan doorasho ka xun ma aysan horin soomaaliya lixdan iyo sideedii ku dheh sideetan lixdan iyo sideedii ku dheh oo markaa doorashada lagu shubanaayey ama dadka la xidhaayey wa wa taanaa ka xun maxaa jira tan waxay gaadhay yaba jasiir hoose oo ceel iyo biyo iyo colaadan ku kala tegin maanta in colaad la dhex dhigay oy maanta tahay arrin aad u xun oon weliga soomaaliya soo marin ma eelka kala yimi waxa weeye kuwan la yidhahdo jamciyadda qurban ka dhexaysa iyaga ayaa ogolaaday sharci daradaas inay socoto ilaa hadda waktigii dambe la gaadhay oo afar markay soo qoreen koob iyo toban ay markii hore afar iyo labaatan u qoreen ay yidhahdeen war afar iyo labaatan baa noo soo qorteen koob iyo saddex iyo tobanka kale xaggaad mariseen saad u socotaana ma fahma waa waa waa waxaan u aragnaa inay tahay si aan aan fiicnayn oo aan wanaagsanayn taasna waxaa keentay pressure dad oqoon leh ay ku sameeyeen united nationska iyo doorad kale oo hadda qofkiina aan la hadlaayo waxyaalaha igu weyn waxa weeye in laysu taago petition in la sameeyo oo khaladaadka soomaaliya laga samaynaayo oo united nations ka samaynayso oo igab ka samaynayso in petition laga sameeyo oo la yidhahdo inta lasoo qaado waxyaabahaas dhacaya oo sharci darrada ah waddanadiina aydan ka samayn oo aad masr democracy sheeganaysaan inaan laga joojisaanin marka doorashadii lasoo hadeeyo soomaaliya ka dhacday waxay noqotay doorasho saasa ajiib kale arrinta kale waxa weeye warhadan ninkan la sheegaayo xasan oo madaxweynaha soomaaliyeed oo u qirsanaya anuu madaxweyne soomaaliya inuu yahay waxaana aada uga xumahay awoodiisii inay la qaybsadaan dowlad goboleedba aadna waa uga xumahay taas bal xaggeesa lacagtan badan laga keenay oo milyanista ah oo oo rabo in dibitaasyaashii lacag la siiyo oo lanoo sheegayo iyo midda labaad ninka ninka gelaya baarlamanka gelaya waa inuu soddon kun dhigaa xaggee arrintaas sharcigee la waafajiyey seese tahay musuq maasuqaabihii ma ma tahay horta tuugo la horteeda ma tahay labinta labaad marka waxa weeye waxa meesha ka socdaa waa wax mulmi ah oo fasaad ah wamufsiduuna fi lardi weye ilaahay fasaadkuu sheegay kaa weye corruptionkii weye fircoon ilaahay ku sheegay haama haamaan ku sheegay namruud ku sheegay arisamuud ku sheegay ku sheegay wax fasaada oo soo maro dhan adduunka ilaahay waa nacladay waana radiyey waana in laga kacaabaa ilaahayna amray waa qutaaca durq oo kale waa kuwa dariiqyada gooyo oo kale waa la mid waa fasaadun fi lardi innaga waxaan nahay khayra ummatin ukhrija linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar baa ilaahayna yidhi dadka ugu khayr badan ilaahay gaao dadka waxa xunna waxa xunna waxa sanna fara waxa xunna ka reeba ummatan wasata baa la yidhi ummad dhexdhexaada maxa dhexdhexaadka maxaa loo jeedaa waa dad aan quluwi inay wax maaragtay extremes noqdaanin maxay ta ama noqdaanin dad ka fiirgowro waxay qaban lahaayeen labadaasba waa waxa weeye waa ummad u taagan nuxur fulintiisa wasatan baa la yidhi takunu ummatan wasatan watakunu shaad idan inana markhaantiraynu ummadihii kale ku noqonaynaa nebi maxamedna inagu inoo markhaanti kacaya marka waxa weeye ummaddaasaynu nahay ummadaas la marin hadaadiyo oo saas oo ilaahay nebigii la doortay calayhi salaatu wasalaam oo maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay janna ilaahay ilaahay ilaahay haggeed maqaam ku rabee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baynu nahay ummaddaa ku abtirsata waxa ka dhacayaa dalkeennii iyo sida doorashada loo maamulay waa si xaaraana adiga maxaa ka kaaga sii daran oo arrinta tan la yaab kale oo anigu aada uga taxajabsanahay waxaan la taxajabsanahay dhalinyaro nimanka soomaaliyeed oo sheeganayo qaanuun baa naqaanaa leh waxa weeye idinka wixiina meesha ku jira hal baan idin leeyahay war ilaahay intaynu ka cabsano iyo inaan qabiil ku hiilin ولا انت ان كعب سميين ان دم بكهيلي ولا قدرنا ان انا كعب سميين ان اهيلي من دون ان اخوضها سوماليا حجان كيدي بخرابي سببتو اه سوماليا ما انت عبارت هيستا ما الى هاي الى هاي عبار واكينا لكن ضدك واكد عشانتا سوماليا سادك تنتهي وودنك tuunada marka loo qaybiyo lix iyo afartan hal meel ayaa ku jirta soomaaliya waa waddanka leh badda dheer oo kalluunka kala duwan noocyadiisa mid dhagax hoostiis gala mid dheer mid dheer meel dheer taga mid xeebta laga helo waxaasoo dhan baa ku jira sanadkii adduunyaynaha lacagta kalluunka xaaraanta lagu gurto waa laba iyo labaatan bilyan oo dollar soomaaliya keeda lacagta laga gurtaa ilaa soddon ilaa sideed boqol oo milyan buu gaaraya marka wadanada kale waa soomaaliya intaasi gaar u leedahay soomaaliya islamarkaa laba waweyn bay leedahay oo nafa oo oo wax ka soo saari kara maxay ahatay dad tiradoodu tahay konton milyan isla markaas maxaa laga sameeyey labada waweyn wax laga sameeyey diraaso dheer wax laga ciideedaa la dirtay wax la dirtay waxyaabaha ka bixi karaa la dirtay xoolihii baa la dirtay say caanahoodu noqonayaan sida loo yeelaa sida loo farsamayn lahaa waxaasoo dhan daasaa bees jirta weeye oo laga heli karo faw iyo soomaalidii xukuumaddii soomaalidii hore xukuumadihii soomaaliya u kala dambeeyey waktigooda waxaa ku soo raaca markaas soomaaliya baddaa dheer iyo kalluunka iyo xoolo shan iyo labaatan gaaraya intaan abaaruhu milyan gaaraya intaan abaaruhu imin oo u baahan uun in biyo iyo iyo iyo iyo iyo geedo loo carbiyo oo loo sameeyo hogaanka xumaaday hogaanka xumaadaa keenay taas
awad waa ima doonaa arrimo ah ee waddanka gudihiisa waxaa jiray beryaha mamnuucan ka taagnaa aqalka sare ama guriga sanadka lagu talagalay soomaaliya konton iyo afartaa xubnood ah oo weliba aada muran banuuga taagnaa qolada puntland iyo qolada somaliland iyo labadaa gobol ee dhexe dhexdooda la isku haysto muran baa ka jiray murankaasi marba weji cusub la soo baxaya maanta weji cusub buu la soo baxay shir baa jiray qoraal lasoo saaray oo sheegaya in dhulkii ingiriiska xukumi jiray iyo dhulka koonfur in laga kala yeeshiin umnimada soomaaliya saa ku timi aqalkaas kale inay u leeyihiin xaq ahaan thirty three percent inay helaan dadka gobollada ka soo jira dhulka ingiriiska xukumi jiray arrintaasi sideeday saameyn ugu yeelan kartaa midnimada soomaaliyeed sideedayse sharci u noqon kartaa sideedayse u noqon kartaa wax maanta lagu doodo oo goobta la yimaado sideedayse u dhaawici kartaa puntland laftigeeda oo haddee gobollo ka mid iyo dhulkaa la sheegayo ay puntland ka tusan yihiin
horta marka ugu horeysa waa inaan isweydiinaa afar iyo kontonka kursi say ku yimaadeen oo lagu lagu lagu jaangooyo oo ah aqalka sare ah afar iyo kontonka waxay ku afar iyo kontonka kursi waxay ku yimaadeen sideed sideed iyo tobanka gobol oo min saddex ah ma garatay waa afar iyo kontonkaas waayo saasay ku yimaadeen sidii in lagu habayaba ahayd oo lagu bahalkan lagu habayo nimankan la sheegayo madadka waxyaabaha say u khaldeenaan lii sheegayo weye aqalkan in saa lagu habayo bay ahayd qodobka kaloo yaalla waxa weeye aqalkan horta ma dhisan yahay qaanuunkii isaga uu ku shaqayn lahaa iyo qaabka ku iman lahaa mabdaca kore oo laysla ogolaaday oo konton iyo afarta mahe miyuu jiraa qaanuunkii maya waayo qaanuunkii aqalkan ku shaqayn lahaa maba jiroba waa ninkii odhan jiray kii ohan jiray ninkii warkaan diri doono subaga aan cab moogta isagoo aan la qalan deeradi aan la keenin waxba la dilin bixiilihii la dilin marka waxa weeye meeshan waxaa kuu muganaysa sharci darro aabbaheed in lagu shaqaynayo magarat marka aqalka waxaa ka horeysa aqalka horta ma jiraa aqalkanu sharci ma leeyahay mase waa sabaysay qodobka labaad gruubkan isu tegey oo maanta dhagaha ka garaacaya sidaas way maa xoolada fundhaal baa kala dhaceen waxay markii hore u hadli waayeen kuraasidaana waxaa dayacay in cabdirashiid iyo cabdiweli maxaa jira iyagaa goobta fadhiya puntland hadday leedahay maantaan ka baxayna puntland waa habar caroosi oo kale sideed sababtoo ah puntland intay wax joogto baana wixii ku dhaca lahayn oo sida habreeya maslixo siyaasaddu ma aha hebel siyaasaddu ma aha waa lay ammaanayaa ma aha waa lagu caayayaa waxbaan dhalinayaa waaye waa lagu caayayaa waxbaa lagaa sheegayaa waa inaad naftaada ku adkaysataa oo waxaa nafta naf siyaasaddu naf baa naf bay geysaa oo dad baa loo laayaa oo dad baa u dhintay oo dad baa usoo halgamay waa ka xunaaya aniga maanta maxaa jira nin ma ku jira waxaa meelka guddigankooda jira intaan kasoo maray ma ku jiraan halka dadkii dhegeysanaya maqaarkiisa moogta inay puntland dhalato oo timaado waxa keenay qaahiro shirkeedii burburay oo nimankii shirka loogu yimi ay diideen boosaaso inay ka qayb galaan meel degaankayaga ah taasaa keentay inaan anaga diidno in markaas dudnaa dhisato saasay ku timid waxay ku timid degaanka dadka ah inay nabad helaan soomaalida nabad koo dhaqmaan xaqoodii oo tegana soo ceshadaan puntland waxaa la mariyey jid aan ehel aanay u ahayn jid aanay u walaaan u ahayn baa la mariyey waxay noqotay meel danyari ku shaqaysto waxay noqotay meel sharafkii soomaali soo celin lahayd inay garab marto taas marka anigu dhag u dhigi maayo ninka maanta hadlayo marna leh waa may shir baan ka baxay marna le maya maxay ahayd four point shaala baan rabin shalay baan hadiyeyna four point maa rabo habeenkiina u gurguurtay shalay bay ahayd markii lasoo galay shirka ma ka qayb gelayno oo doorashada ma sii wadayno ay maanta ay jegaanin ma garatay marka waxa weeye waxba dhega ha u dhigan adeer waxaas soomaali mabdaa ma laha badankood qarankaasuna mabda la-aantaasuu ku ku ku dalbaday oo maanta dawlado ajnabi ay u talinayaan waddankiina waana tegey gacanba kuma hayno maxayse qabiilan meelahayna waa ku wada warwareegaynaa inaga oo waxaynu daaficaynaa nin tuuga oo baddii gatay oo qarankii gatay oo dhulkii gatay oo dadnimadii soomaaliyeed ku jirtay oo gabdhihii soomaaliyeed iyo weelkii soomaaliyeed ay dabad ku baktiyayaan iyo bado ayaynu taaganahay marka waxaan la isku hashaysto ay sheegsheegayaan oo kuraasaa waxaan la waayey waxay ku fadhidaa ma jirto yaanna qabiilla laynu ku hawgeyn waxa weeye soomaali qaran baa ka weyn ee qaran la doonaa waxa meesha yaallo o dhan ba dugaag baa jooga meesha dadnimo aan wadayn marka anigu intaasaan taa kaga baxay arrintaasna aragtadaysa saasay ka taagan
waayahay waxaa jira heshiis kole waktigaa dee waad shaqaynaysaydaa adigu nineteen fifty sixkii ku sinaa waktigii intaa weli gulashuu kicin waktigii baarlamanada laisugu geeyay tiradooda iyo arrimo noocaas iyo shaqaalaha aada cabdiyo hargeysa tagtegi jireen cumar cabsiyo iyo si xadar iyo kuliga shaqaalo arrimo noocaas ah oo muddada wakti la asaasiya dadka goboladaasi waxay sheegteen inay territory dersin leeyihiin kuraasta baarlamaanka ee maanta aqalka sare maadaama waktigaasi xuquuqdu nineteen fifty sixka heesta ahayd arrimaha maxaa ka jira maanta
arrintaas waa laba door wuxuu yeelanayaa anu wada joogo wankeed waxaan jooga haaf inay leeyihiin maxaa jira sababtoo ah iyagu waa iska hadlayaane sababtoo ah waxa weeye baarlamanka southkuna wuxuu ahaan jiray ninety anana forty five baan ahay forty five see ku ahayn laba iyo toban ajnabi oo gaalo iyo carab baa nagu jirtay waajibku wuxuu ahaa inaan markaan saw isku darsamayna southka inaan laba iyo tobankii buuxino oo aan yeelano shan iyo afartan dhibitaasi iyana ay sagaashan yeeshaan nimankaana saasaan ku kala duwannaha adeer nimankaas xataa hadday waxay dad u doonayaan dariiqa loo marayaa kaas waayo
kale sheeganayaan kaa weeyaan isaga iyaga laftooda territoryga sheegayaan
territorygaas waa qalad territorygaas waa qalad territory percent weeyaan territory percent territory percentku waa qalad forty annaga waxaan leenahay fifty percent waxaan leenahay forty five marka la geeyo waxaan yeelanaynaa half baan yeelanaynaa territoryga waa ka saraynaynaa
waa half ba half waa waxaan ku dhawaanaynaa waa maaragtay forty percent intee xildhibaan bay xaq u yeelan karaan aqalka sare hadduu konton iyo afar iyobad maysa maanta waa adeer arrintaas aqalka sare siduu ku yimi waa inaynu ku noqonaa wuxuu ku yimi kii janiiskii sidaad bare sameeyey oo sideed iyo tobanka ahaa oo misaddex taan waa in la raacaa gabka meesha yaalla wax gabka meesha yaalla waxa weye wixii wax lagu hesiiyey ayaa laga leexanaya afar iyo kontonku waxay ku dhasheen sideed iyo tobanka gobol saddex ku dhafo waa afar iyo konton saasuu ku yimi kii baa la garab baraaga waayahay waxaa jira shir ay ku galeen maamulka khaatumo iyo maamulka somaliland magaalada cabdishabaaba taasi oo laba maamulo ka aanu ku shiray marka weli laga ku shirayaan laakiin aas u muuqanin iminka laba maamulo shire waxaa jira ereyo heshiis ku jiro oo khuseeya ee gobolka sanaa khuseeya shirkaas horta gudahaan horta seeba horta aday kuula muuqdaan marka hore barlamaadse ee qodobada gobolka sanaa khuseeyay maadaama kaatumaa gobolaha ka talinin somaliland aanay hadda maanta joogin isa kula muuqdaan
wallahi de shirkaasu dad dan isku danaysanayay ku tegey weeye oo iyaga u taallaa danahoodu ma og tahay waxaase gafaf badan oo dhaxaya waa maqlayaa horena mar maba dhicin markii horena waa sii dhaceen ali khaleef waa mar ku hadlaayo le maxay tay nimanka meeshaa degaan laba district bay leeyihiin waxaan arkaayo iyagoo magaxa la sheeganaya deegaanka waxaasoo dhan baan maqlay waqti badanna arrintan waa soo socota dadkuna waxaa fiican haddii la dulna la xeerinaayo deegaanna la xeerinaayo dadnimona la xeerinaayo in amnigu maaragtay inuu si ixtiraam le karaamale ku wada noolaado oo kuwada dhaqmaa loo baahan yahay waxyaabaha qaarkoodna waxyaaba lagu hadli karo maha wax somaliland yidhahdana ma jirtaale horta marka ugu horreysa somaliland waddan ma ahaan jirin qarnigii sagaal iyo tobnaad markii ingiriisku sagaal iyo tobnaadku u dhammaanayey oo ingiriisku qabsanayey waa waddan dul buu ahaa ay ka joogaan qabaa'il kala gaara oo mid kasta heshiis ingiriis la galay heshiiskaas wuxuu burburay bi saddex iyo labaatankii june oy boqoradu warqad soo saarto tiri nimankii waa waa waa waa waa waa baabeen heshiyadii wuxuuna noqday oo hirgalay lix iyo labaatankii jun markii calankii samburuugley laga taagay meeshaas calankaa markaa la taagayo lama taagan calan ay leedahay somaliland protector waxa la yidhahdo waxaa la taagay calan soomaaliyeed oo xiddigta buluga buluga oo shanta xiddigta ku taalo shanta gees leh ayaa la taagay taasaa muujinaysa somaali republic iyadoo u socota inay dowladnimo qaadatay marka cid maanta sheegi karta oo odhan karta maxayse dal baa jiro dadkaasaa jiri jire dalkaas ha jiro marka xuduudka da wuxuu ahaa qabiil kastiina xuduudkiisu lahaa taas waxaa kugu markhaanti ah dalki markuu ka soo degay meeshadeeda qoracad oo laskoran u jirta sankiiba ma jir ayuu ka soo degay markuu ka yidhi kun iyo sideed boqol iyo afar iyo saddex iyo kontonkii markuu yidhi oo halkaas soo gaaray wuxuu yidhi waxaan rabaa dhulbahantiya inaan u tago waxa la yidhi iyo isaaq waxa la yidhi dhulbahantiya annagaa ku geenayna isaaqana meesha xuduudda yadu tahay ayaanu ku geynaynaa wixii dambe kugu dhacadaa qaba laakiin dhulbahante labaad door leedahay inaan ku geyno garaadadoodu meeshay joogaan garaadkoodu iyo inaan garaadkii annagu casilno halka keenno waxaa lagu yidhi war maxaa waxaa saa u samaynaysaanoo wuxuu yidhi walaalaan aho annaga xuduud ma lihin ma garati horta marka waxa weeye marka wax laga hadlaayo in taariikhdana la bedelo maaha maga magac cusuba hadda la sameeyana in lagu socdo maaha oo dadka maskaxdiisa ay ku jirto xuduudda la yidhaahdo ingiriis iyo talyaani iyo waa jira yes laakiin xuduud qabiil bay ahayd maaha xuduud qaran marka saas waaye marka waxa la yidhaahdo somaliland protectorate waxay dhamaatay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii bishii june saddex iyo labaatankiina waxaa la fasaxay heshiisyadii ka dhexeeyey ingiriis iyo qabaa'ilka
waa gartay mustaqbalka maanta soomaaliya guud ahaan astaqwayahaan waa siyaasiyahaad sideebuu kula muuqdaa maanta aasa ku tari lahayd adigu maadaama in badan aad soo waxmilaali badan ahayd waqtiyadii hore dowladihii hore aad madax ka ahayd wax badan aad ahayd maxaad maanta mustaqbalka soomaaliya markaad sidaad eegto wallahi marka ugu marka ugu horeysa annagoo muslima aniga miri dadka qaba waxaan qabaa soomaaliya inay muslim tahay oo madhab shaafici tahay oo ummad muslimo boqolkiiba boqol tahay waxaan qabaa muslim haddaan nahay si aynu wax ku saxno ilaahay buu ina faray wuxuu ina faray haddaan khaldanno horta inaan ilaah u toobad keeno camalka aan samaynana hadduu khaldamo hawshayna samaynaysa inay khaldanto inaynu ilaah u toobad keenno oo ilaahay u noqono kow inaynu markaynu taa samayno inaynu helo hoggaan fiican oo raba inuu magac ka tago ilaahayna raalli gelinayo waxa inuu markuu wax qabanayo niyadiisa ku jirto inuu eebina raalli geliyo bini aadmigana karaamo iyo cadaalad kula dhaqmo taas markaan helo aniga shaksiyan midda waxaan qabaa wax labaka la rabo mashkilad in la xalilo wax loo baahan yahay mashkiladda in la ogolaado meeshay ka timi iyo sida utiyi marka dawladeena la doono marka dawladda Soomaaliya waxa arkaa in gamiilka kan inuu ku dheermay oo xaaraanta ah inaynu ka tagno welina anigu aad waxaan u dhaliilayaa nimanka laga yidhahdo mashaayikhda iyo nimanka siyaasiyiinta ah baan dhaliilkooda weynayahay sababtoo ah ninka shiikha ah waxaan arkaa isagoo ka hadlaaya gabdha xayaaraya jigarada ku xayaaraya yara qaaqaawiye iyo waa jirtaa wiis munkarka hala diido maxaa se kale ninkaas ninka gudahu naf ilahay naf naf xaaraan ninka ku dilaya iyo guri xaaraana ninka ku jira ninka in adeerkii la hadli waaye ama oran waaye waxa aad samaynaysaan xaaraan waaye islaax wax ka helin ma jiro qof sameeyo janno haddaad rabtid inaad tagtid islaax ah laga isqaba aad heshiisisid dal dad islaamiyo aad heshiisisid dad shubataadama aad damisid islaax waaye way ka baaqdeen kuwaas maxaa jira hortooda laaluska lagu qaadanaya xamar bay joogaan ma ma munkar ma ka hadlayaan iyaga meeshaas waa ka baaqdeen siyaasiyiintu meeshooda waa ka baaqdeen oo waxay noqdeen niman tuul ah oo qarankii injiro ka dhigay oo kula shirkoobay dad ajnabi ah aan soomaali danka lahayn sidaa darteed waxaa loo baahan yahay nin qof allaale rag iyo dumarba ninkii ilaahay ka cabsanaya oo soomaali sharafkeeda raba inay soo noqoto intuu qabyaalad ka tago in laysugu yimaado wardadkeeni iyo dadkeeni see u badbaadinaa dariiq san see oo xag u saaraa waxaan qabiilkan la sheegaayo oo ninka laaluuska qaadanayo oo isagu rabo carruurtiisa iyo isaga meelay ku dambayn doonto aan la oqoon raba inaynu dadki u kharibno waa waa inaynu ka baxno wey hadda su-aasha adiga weydiisa waxay waxay ugu dhalisay hadda waxaan kasoo qaadaa markaan ku idinla hadlaayay dawlad dawladda lacagta dawladda ma uu maamulo madaxweyne mana maamulo wasiirka maaliyadda siyaasad bay maamulaan iyagu waxaa maamula xisaabiyaha guud iyo bangiga dhexe iyo orika iyo wasaarooyinkii lacagaha loogu talagalay iyo qaabkii loogu talagalay marka waxa weeye waxaan anigu aan idinka dalbi lahaa bal horta qolooyinkii naxalka ku jiro hadi joor isu yimaada inaad betition la sameeyo oo dhibaatooyinkaa waddanka ayna ka haysta oo ugu horeeyaa nin nahay haytay maamul xumada ayna haysato xagga ciidamada ah abu yunusab ah oo laynu oo aynu idinku baraaxsatay saynu nabadgelyo dalkeenni ugu soo dabaali lahayn innaga oo isku mid aana gacanta isu qarsan lahayn oo doon lahayn soomaaliya inay ka baxdo wiil hadka ka tegay morgage raba inuu ka baxo iskaga bixiyo dadkii ummadda soomaaliyeed xoolahoodii dhiiggeedii wiil raba beenbeen intuu halka tego lacag kursigaan ku fadhiisanaya waxaasoo dhan inaan ka baxno mogta oo aadno war wax halaala aan wax ku doono walaalnimo aan wax ku doono ganahan isqabsano shisheeyana soomaaliya godbuu rabaa inuu ka tuuro soomaaliya dawlad inay noqoto lama rabo inaan horta mina war soomaaliya maxaa dawladnimadeeda loogu diidan yahay inaan isweydiino wey sababtaan idin leeyahay inaan dawladnimada waxa weeye syria markay isqabsatay sida loo dejiyo waa aragtay east africa west africa sida loo dejiyey cambodia sida loo dejiyey maxaa soomaaliya saa loogu geli waaya sidaa darteed waxaan idinku waalinayaa anigu inaad maaragtay qabiilkana iskaga tagtaan qabiilka intii ahay fasaxa ka xisamaashaan oo caynta ah iyo naxariista ah inta kaleeto idin kala geenaysana inaad dhaaftaaniin waana mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Hello. Hello.
داود عوضه
aad baan kuu salaamaya awal boqolkeeda waan ku salaamaya aad baan kuu salaamaya soo dhaweyn ilaa laantin kristi intaas waxaa kusoo gabagabaynta haddii ilaahay waraysigii
Somalia qaba
waa ku siin doonaa dad fara badan